gudoomiyaha degmada maxamuud heybe ee magaalada hargeysa ayaa maanta shir jaciid uu ku qabtay xafiiskiisa iskaga fogeeyey eedaha loogu jeedinayo in isaga iyo raxan ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka hargeysi ay weerar ku qaadeen golaha deegaanka ee degmada salaxley kadib markii laysku maandhaafay qorshaynta beerdaaqsimeed ku taala agagaarka tuulada toon oo labada dhinacba ay sheeganayaan in ay iyaga maamul ahaan hoos timaado gudoomiyaha ayaa ku eedeeyey salaxley in uu wado tallaabooyin dadka deegaanka la yskaga horkeenayo taasina ay dhaawac ku tahay haybadda mas-uuliyadda uu dadka iyo dalkaba u hayo ugu dambaytiina waxa uu baaq u diray wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan cali maxamed waacaade oo uu ka dalbaday in arrintan uu si deg deg ah wax uga qabto waxaana uga horrayn isaga oo ka hadlaya waxa uu maanta saxaafadda xafiiskiisa ugu yeedhay uu ku bilaabay hadalkiisa sida tan yeedhitaankan u yeedhay ee aan ugu yeedhay xafiiska degmada maxamuud haybe aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa marka horraysa barlamaadka waxaan idinku yeedhay inaan halkan ka iftiimiyo arrin shalayta ka dhacday degmada maxamuud haybe arrin ka dhacday degmada maxamuud haybe oo saxaafadda maanta ku soo baxday oo uu ka hadlayo guddoomiyaha degmada salaxley uu ka sheekaynayo dhacdo ka dhacday degmadiisa isaguna ka dhigayo dhacdo ka dhacday degmadiisa waxaan u sheegayaa dhammaan inta miidhiyaha la xidhiidha hadday tahay jaraa'idada iyo hadday tahay kuwa layska arkaba waxaan halkan ka iftiiminayaa inaanay arrintaasi ahayn arrin ka dhacday degmada salaxeed ee ay tahay arrin ka dhacday degmada maxamuud haybe maayarka salaxley wuxuu saxaafadda ku soo saaray in xabadal lala dhacay mas-uuliyiin ka mida golaha degaanka ee salaxley oo ay weerareen anigoo guddoomiyihii degmada maxamuud haybaah iyo konsalka golaha degaanka ee hargeysi inay weerar ku soo qaadeen salaxley ayuu iftiimiyey arrintaa waxaan u sheegayaa mujtamaca miidhiyaha la xidhiidha ama wax kasta ama wax arka ee wax daawadaa inaan haba yaraatee wax ka jira ayna jirin waxaan halkan ka iftiiminayaa inay arrintaasi degmada maxamuud haybe gudaheeda ka dhacday soonaha ay xukunto salaxley waxay hargeysa u jirtaa kilomitr bay u jirtaa degmada maxamuud haybena waa bartamaha hargeysa degmo walibana sidaa u ogsoontihiin sideedda degmee hargeysa ka kooban tahay waxay xukuntaa nawaaxiga wixii ka kooneeya magaalada gudaheeda ama gudaha magaalada wixii sayrka ka ah ilaa mitirka ayay degmada maxamuud haybe xukuntaa degmada axmed dhagaxaa la simanna waxay xukuntaa ilaa mitirka iyaduna waxaa dhacday baryahanba in maamulka degmada salaxley uu weerar ba'an ku hayay oo dhulboobnimo ah oo dhulboobnimo iyo ixtiraam darriya inuu ka waday degmooyinka maxamuud haybe iyo nawaaxigeeda waxaan u sheegayaa mujtamaca iyo wixii ummadda reer somalilanaba in arrintaasi arrin fawda ahoo badheedh ah oo maamul burburin iyo qalkhalin lagu gelinayo caasimadda iyo maamulkeeda inuu wado guddoomiyaha salaxley waxaa dhacday halkan annagu beeralaydu way noo timaadaa codsi bay soo qorataa waxay tidhaahdaa beertaydii baan doonayaa inaan cashuurtu idhahda ninka beeralaydii waxaanu u samaynaa waraaqo sharciya juwan baanu halkan ugaga xidhnaa codsigiisa juwan baanu ku lifaaqnaa shan boqoloo dollaranu ku cashuurnay beerta shalayta falku ka dhacay waxaa ku jirtay joonmitiradii degmada maxamuud haybe iyo cagafkii dawladda iyo anigoo dhiisigii degmada anigoo jooga ayuu nuugu yimi ninka la ydhaahdo shiine ee guddoomiyaha degmada salaxley ninkaasi si toosa ayuu anshaxii maamul iyo tiimus ayuu afkiisa ka yidhi markhaatiyaallo way leeday sudaankii guuda beeshuu wuu ila fadhiyaa wuu igaga dagbay doona hadalka aamina oo mas-uuliyiintii iyo dadkii ku tabcay ee degmada salaxley way fadhidaa hadalka way igaga dambayn doontaa wuxuu guddoomiyahaasi ku tiraabay war ma adigoo ree hebelaa doonaysa maanta barta inaad ka shaqayso ood ka fashayso anuu qolo mayhi anugu shaqaalo dawladeed baanay shaqaalo dawladeed ayaanay waajibaadkii dawladnimo iyo sunnihii dawladnimona waan ku shaqeeyay anagu waxaan mujtamaca reer somalilan u sheegayan halkan uga iftiiminayaa ninka maayarka sheeganaya degmada salaxley inuu anshax darro maamul iyo faldambiyeed iska horkeen ummadeeda inuu faraha kula jiro gacanka hadal badheedha gaadhigaygii waa lagu jajabiyey iyadoo reereebelnimo uu leeyahy u dila ninkaa ayaa gaadhigaygii aan watay muraayadaha dhulka laga dhigay waxaa ad arkaysaan waa midiyuhu ila dhacaya isagii raggiisa aan iska qabanaya gacmahayga waa kuwa waa midiyihii walha waa ninka dila ninka reer hebel waxaan leeyahay anigu reer hebelka ku tilmaami maayo sharcigaasa ina kala saari shiinow sharciga ayaa ina kala saari waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasiirka daakhiliga iyo maayarada iyo salaadiintaba faraynaa inaanu ninkaasi nin u qalmo mas-uuliyadda hayo inaanu hayn nin mas-uuliyaddu hayo u qalmo inaanu hayn ayaan ummadda reer somalilan u sheegayna waxaan leeyahay waddanku sharci buu leeyahay sharci baynu ku wada shaqaynaynaa sharci baa lagu kala dambeeyaa annagu fawdo ma wadno xadgudubna ma wadno wax aan maamulka degmadayeeda ama consulka caasimada hargeysa aanu xukumina duulaan kuma nihin isagaa duulaan hunguriyeysan wada oo beelaysan oo anshaxa maamulnimo iyo qofnimo dabadda ka ah waxaan leeyahay ummadda reer somalilan waxaan u sheegayaa mas-uulka saxaafadda ku qoran inuu xabada riday mas-uulka degmada maxamuud hayba haystaa cidna dhaawacay inaan waxba ka jirin cid gacanka hadal aan u geysana haba yaraata ayna jirin isagu gacanka hadal noo geystay aflagaadooyin aan munaasib ahayn nagula hadlay gaadhigaygii ku jajabiyey isagoo waxyaalaha anshaxa ka baxsan iyo maamulnimada ku hadlaya waxaan leeyahay ummadda reer somalilan iyo wasiirka dakhliga arrintaas hoos tagta ee xukuumada degmada salaxlayba in in laga qabto mas-uuliyad darrada ummadda ku hayo